Hay'adda u diyaargarowga Afooyinka iyo Kaydka Raashinka Maamulka Somalilan ayaa in ka badan afar boqol oo qoys deeq raashin ugu qaybisay degmada Qori Lugud. Deeqdan ayaa ka koobnayd bariis, baasto, bur, saliid iyo timir. Siciid Cabdi Gaboobe, oo ka socday Hay'adda Kaydka Raashinka Maamulka Somalilan, ayaa ka warramay deeqdan iyo baahida loo qabay.
waxaanu maanta u gudubnay kaydka qaranka jamhuuriyadda somalilan afar boqol oo qoys oo ay u qaybsan afar boqol iyo lix qoys oo u qaybsan muraayadda irdahaar kaartada carra baranbal iyo qabri guud ay u qaybsan yihiin waxaanu u kala gudbinay iminka dhowr meelood haddana waxaan joognaa muraayadda hawshoodii sidaasay ku socotaa kaydka qarankaan kala wareegnay maanta waxaan leeyahay deegaankan waxaa ka dhacday abaar baahsin baa baa ka dhacday baahi baa ka dhacday xaalad baa ka dhacday Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ah ayaa bogaadiyey.
halkan waxa weeyaan deegaankii muraayadda anigoo ku hadlaya afkayga iyo afkii gu- guddoomiyaha muraayadda halkan waxaan magaranaysaa deeq raashin oo magaranaysaa ay na- ay noogu keentay hayadda kaydka hayadda qaranka ka- kaydka qaranka ra- S- somalilan ayaa raashin noo keentay toddobaatan iyo shan qoys soo maaha toddobaatan iyo shan qoys ayaan halkan kagala wareegnay sidaa darteed magaranaysaa dee waxaanu uga mahad celinaa ilaahayna waa uga mahad celinaynaa deeqda magaranaysaa uu xaggiisa nooga timi magaranaysaa cid alla ciddii magaranaysaa ka soo shaqaysaya ciddii soo dhiibtay iyo ciddii ku haw- ku soo hawshgatayna magaranaysaa iyadana waanu uga mahad celinaynaa dadkii baahnaa waana degmadii hurulugud sidaad arkaysaan dadku aad bay u fara badan yihiin baahida iyo raashinka baahidaa badan laakiin alxamdulilaah eh, mas-uuliyiinta hay-adda waxay la shaqaynayaan dareenka dadka Deeqdan ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danyarta ah ee ku nool Qori Lugud ee maamulka Somalilan, isla markaana ay saamaysay abaaraha ka jira degmadaasi.